kulan wacan oo wanaagsan waa mar kale iyo barnaamijkeenii toddobaadkii tegey iyo soomaaliya barnaamijkeena toddobaadkii tegey iyo soomaaliya waa barnaamij toddobaadla ayaa waxaan mar walba ku soo qaadnaa toddobaadkii laga soo gudbay xaaladaha soomaaliya gaar ahaan dhanka siyaasadda wixii ugu xiisaha badnaa iyadoo maalinimadii shalay lagu dhawaaqay saddex iyo toban xubnood oo ka mid noqonaya golaha wasiirada maamul goboleedka koonfur galbeed oo horeyna loo magacaabay toddobo qayb kalena ay ka dhiman tahay ayaa waxa aan door bidnay in arrimaha guud ahaan maamul goboleedka dhismaha golaha wasiiradiisa iyo weliba sidoo kale xaaladda guud ee magaalada baydhabo aynu waraysi kala yeelanno madaxweyne ku-xigeenka maamulka koonfur galbeed soomaaliya maxamuud sayid aadan maxamuud sayid aadan ayaa waxaannu ka waraysannay guud ahaan xaaladihii ugu dambeeyey ee maamul samaynta koonfur galbeed soomaaliya oo haatan xilli gebagaba maraya waraysigana waxaa inoo qaaday waryaheena yaasiin abikar oo ku sugan magaalada toronto dhegeystayaasha sharafta lemaanta waxaan qadka telefoonka ku teegsanay madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mudane maxamuud sayid aadan isaga oo ku sugan magaalada baydhabo mudane maxamuud sayid kusoo dhowow radio wada jir aad iyo aad baad umahadsantahay yasin waa dhawahay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu mudane madaxweyne ku-xigeen saacado ka hor waxaad ku dhawaaqdeen saddex iyo toban wasiir oo ka tirsan golaha wasiirada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya wax faahfaahin ma naga siin kartaa bismillahi raxmaan raxiim waa saad sheegtay dhismaha xukuumadda dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya intaad la socotaan qeyb hore ee toddoba wasiira ayaa jirtay saddex iyo tobankaana waa qeybtii labaad weliba qeyb saddexaad ayaa noo dhiman taas oo sababayso wadatashiga iyo inaan helno fursado fara badan oo dad qaybo leh haya leh madda aan looyaalati uleh ama maxay ahayde aaminsan dowladgoboleedka lixda gobol inay dhisanto sida loo heli lahaa ayaa lagu qasbay inaan saddex weji ka dhigno colistoodana ay wakti lagu qaadato marka saad arkaysaan hadda saddex iyo toban wasaaradood baa lasoo saaray qeyb kale ay noo hartay oo final faceka ah marka sidaas ayaan shaqada u wadnaa mudane maxamuud sida aynu ka warhayno ama qeybaha kala duwan ee saxaafadda ay hore uga hadleen madaxweyne xasan sheekh waxa uu dib ugu soo laaban doonaa magaalada baydhabo ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka soomaaliya cabdiwelina waxa uu sheegay inuu tegi doono magaalada baydhabo maxaad inooga ifin kartaa imaashaha wafuuddaasi ay kusoo wajahaan magaalada baydhabo runta la socotaan wiigii hore waa yimid madaxweynaha waxaa kaloo gudoomiyihii banka iyo wasiiro ra-iisul wasaarahana sidaas ma imaanayo waa cadeeyey waa imaan karaan waa magaaladoodu dabcan imaanshahooda kii hore iyo kan dambaba wuxuu la xiriiraa inay waxaajoog aan la samayno oo ay fahmaan habka maamulka lixdan gobol koonfur galbeed soomaaliya noqonayo dabcanna waxaa laga wada hadlayaa awoodaha dowladda dhexe ay yeelanayso iyo awoodda ay dowlad goboleedka yeelanayso iyo habka ay waxqeybsiga noqon doonaan haddii aan laydmo maadaama ay arkeen rabitaanka shacabka arrintaasna ay tahay arrin dastuuri ah oo dastuurka dalka uu leeyahay intii iskoorato laba gobol iyo inta ka badan ayaa israacaysa marka waxay ila tahay way jirtaa ballantaas uu madaxweynahan yidhi safarka burita cusmaan kasoo laabto waa imaanayaa weliba middaa joogayaa ra-iisul wasaarahana sidaas oo kale guddoomiyaha baarlamaankan sidaas oo kale marka waxaanu ku wada hadalnay bal inta arrimahaanu ay caga dhiganayaan oo si wanaagsan dowladda dhexe iyo dowlad goboleedkan habkaysu kaashan lahaa in lagu heshiinayo inaan wadahadal ka badino oo iyagana ay soo noqnoqdaan guddoomiyaha baarlamaanka dowladda federaalk soomaaliya mudane maxamed cismaan jawaari oo madaxweynaha kaga dambeeyey magaalada baydhabo waxa uu inoo sheegay in reer koonfur galbeed soomaaliya ay ku heshiiyeen in ay wada hadlaan marka dhankiina diyaar ma u tihiin inaad wadahadalo aada la gashaan maamulka macmalka ah ee saddexda gobol maya anagu taa kamaana wada hadlin kumanaan heshiinin ma jiro waxaan jirin hadii ma ahan inaan wakti siino arrintaas waxaan u aragnay wax internal annaga gudaha iyaga problem yaroo ka jiro si hoosana in loo xalliya ayay odayaasha guurtida qabaan in level ama cid kale ay dhexdhexaadiso ama hab national loo qaado arrintaas uma rabno si internal baan rabaa in problemka yarka loo xaliyo maadaama majoritiga ummadda ay lixda gobol doorteen ragga siyaasiyiinta ama shakhsiyaadka oo fikirkaas waa iyaga maalgeliyey ama waday ayagana soo in la qanciyo laakiin si hoose loo wada hadlo daqa qaab magaranaysa arrimaha biyaha iyaga loo loo xaliyo ayaan anaga soo jeedinay sidaas ayaana isla garanay madaxdii qaranka ee loo tegay mudane maxamuud waxaa ma inooga sheegi kartaa halka idin marayso soo xidhitaanka xildhibaanada baarlamaanka koonfur galbeed soomaaliya arrintaas horta waa waa jawaabka golaha guurtida ee saddex iyo tobaatanka ka kooban ee runtii wayna ku dhex jiraan walow aanu rabno xildhibaanada inay garanaysaa ay ku ka yimaadaan bayska degmooyinka degmooyinkana ay in badan oo quraa jirto in badan oo weli gacanteeda aan soo gelin ay jirto oo aanu jeclaan lahay in degmo walba intii la tago inta wada degan intay fariisato inay eh, iska soo qosho afarta xubnood beero fara badan baa degmooyinka wadaago marka afarta beelood oo a iyo b iyo c iyo d a markay kasoo galaan in kuwa kalena magaranaysaa mudnaano kala la siiyo xagga golaha guurtiga beesha kasoo gashay xaggan marka qaab badana uu qeybsi baa jiraya marka anaga waxaana jecel lahay in loo daadejiyo xagga degmooyinka eh, xildhibaanada maadaama bayska runta ah oo ummadda matalaya ay yihiin wax ummadda ay soo dooratay oo ku kalsoon inay noqdaan baan rabnaa haddii alla idin mudane maxamuud waxaa muqdisho ka socda howlo wasaaradda arrimaha gudaha ay ugu magacaabayso guddoomiyeyaal degmooyin iyo gobollo ka tirsan koonfur galbeed soomaaliya idinka maamul ahaan sideed u aragtaan howlaha wasaaradda arrimaha gudaha ay ka wada magaalada muqdisho ee ay ugu magacaabayso guddoomiyeyaal gobollada koonfur galbeed soomaaliya iyo degmooyinkoodaba maama arrintaas wax uma aragno Eh, nidaamka dalka dugsan lama waafaqsano Ma- degmooyinka iyo gobolada maamuladooda waxay ka imaanayaan xagga hoose shacabka iyo odeelnaqameedka iyo wadatashi bayska hoose ah haddii dowlad federaalna oo dowladda dhexe ee magaranaysa counterpartiga waxaa u noqonaya dowlad goboleedka haddii ay markaa meesha dowlad goboleed ka maqan tahayna waa in ay deegaankii ka wada tashadaan inta wada degan laakiin digreetada ka timid muqdisho inaanu dan lagu maamulaynin bay la tahay sharciga hadda dalku degsan oo nooca asiga ah uu sintimaynayn marka balwaaqida laacaligeedii waktigeeda ayaa loo joogi doonaa biawa Een, dilkii foosha xumaa ee lagu xasuuqay odayaal wax ka dhis dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ee lagu dilay meel aan ka fogeyn buur hakaba dowladdu waxa ay sheegtay in ay baaritaan ku socdo maamulka gobolka baay gaar ahaan kan buur hakaban waxa uu sheegay in ay weli baaritaan ku wadaan marka baaritaanadaasi lagu maqan yahay maxaa ka soo kordhay wallahi arrintaas waa arrin naxdin leh bay ahayd annaga eh, dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliyana waxay samaysay taallo shibida oday loo sameeyey oo xarunta i b c la dhaax dhigay Eh, dhimiskii rabshooyinka ku dhintayna asigana saas oo kale taalla loo sameeyey taariikh wanaagsan baan u samaynay waxaana ballan qaadnay cid kasta oo ku lug lahayd arrintaas inaana ka harin xilli kasta ha gaarto way jiraan shaksiyaad la tuminsan yahay oo gacanta lagu hayo marka ne nafteeda baarinta dhinaca iyaga ayaan ka wadnaa marka laakiin dhinaca dowladda uma aragna hab firfircoon inay arrintaasu magaranaysaa u wado si kastaba ha ahaatee waxaanu arrintaasi doonaynaa maadaama deegaankan dhexda gobol ay ka dhacday inaanu annaga nafteeda wakti gelino meel fiican bayna noo maraysaa xilligii aanu wax badan ka ogaanana waan soo bandhigi doonaa haddii alla Ah, sidaynu ka warhayno waxaa kaloo magaalada baydhabo taalo looga dhisay marxuum allah u naxariistay xasan eedan keerow oo ka mid ahaa shacabkii sida nabadda ugu banaanbaxaya magaalada baydhabo Een, maxaa ilaa hadda loo soo qaban laayahay dilkiisa ciddii geysatay oo ah mataqaanaa ay ku shuqul lahayd والله أنا أقول لك الدرة خاصة خدمة دبلية أو مركز خلبان كشريف حسن إلى الله هذا سوء تكتي مركز عيادة أنصم بحضر هي مركز لا سوء تكتي عيادة أنصم على الشجر إن يمشي قبطين قرية كبيرة إن هلان لبادي قرية ويحبطنا كدعوي نحن وطول الديوان جريان معلومات كده من الحاجة وأن نحن سوء تشوغان هوتيل كبطين وقرية كان مدرنا إسرائيل أيها أي isku jaalka ahaayeen ay la joogaan marka arrintaas oo annaga waxaanu doonaynaa taaladii waa dhisnay dayaxdhigii waa samaynay shantan sanana waxaan ku tilmaamnay shan sano oo taariikh ah oo qof kasta oo lixdaa gobol u dhinto wax u qabto maxay ahayd lagu xasuusan doono marka arrintaas oo hay-adaha amniga iyo amsonba waan kala hadalnay in raggii dambiilayaasha ahaa gacanta lasoo geliya maxkamadna lasoo saaro waana eegi doonaa sida balsharciga lagu hogaansamo arrintaana halkaas ayay noo maraysaa maadaama aad ka dhawaajisay barbakin ilaa iyo hadda ma qolooyin barbakin kusugan baa jira mise barbakin hadda waa cidlo ma wallahi ninkii madaxweynaha sheegtay oo shariif xasan walaalaha ahaayeen iyo rag kalea joogo marka annaga waxaanu sanadkan go-aansanay wax xaggeega ka yimaado waxaan ka hadalnaa maadaama adeega shacabka ee lixda goboobaha intay dimuqraati ah oo ilbaxnimo ku jirto oo majority ay dadka soconayaan marka waan ognahay raggaas dambiriyaasha ah inay halkaa weli joogaan ninkaan odagana ayna noolyihiin marka laakiin waktigooda loo tiri doonaa hadii ay yidhahdaan aad waxaanu doonaynaa haddaan tilaabo qaadno waxaan ka cabsi qabnaa inay wax kala yimaadaan marka si wada hadal ah oo amsonta iyo heegaha amniga iyo odayaasha guurtidaba ay ku dhex jiraan ayaa arrintaa loo eraarinaya maadaama aynu soo gaarnay gabagabadii barnaamijkeena maxaad fariin u fariisaa shacabka koonfur galbeed ee ku nool dalka gudihiisa iyo dibaddiisaba yaasina waa mahadsan tahay in badan baanu farnay shacabkeennana waa ugu mahadcelinayaa dareenka ay muujiyeen runtii wakti badan baa inaga lumay lixdan gobol dadka walaalaha oo wada dega oo deegaan wadaagta ah isku dhex jiro is ogol wakti badan baa ka lumay waxay leeyihiin marka cadow badan oo inay mustaqbalkooda ka tashadaan diidan waxay leeyihiin aragtiyo kala gedisan oo dhan oo magaranaysa caqabad ku ah horumarkooda marka inay midnimadooda iyo rabitaankooda siday haddaba u muujiyeen ugu adkaystaan garab istaagaan calanka iyo dowladda lagala yaqleelay magaalada baydhabo oo dhexda badan
Midnight.